wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulanka daafurka mashruuca horumarinta ganacsatada jubbaland ee ebis daafurka mashruucan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska jubbaland iyo marti sharaf kale markii uu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta uga warbixiyey agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland idris xasan maxamed waxaan isku dhimay halkaan shir ahaa daafur mashruuc loo yaqaano ebis entrepreneurship promotion in somalia oo qeybta jubbaland maanta halkan ku daafurnay mashruucaas oo laga fulinayo magaalooyinka kismaayo iyo baydhaba oo entrepreneurship promotion in somalia waa mashruuc qorshihiisu yahay in dumar dad laba boqol iyo konton ganacsato ah wax loo yaqaano short small and medium enterprises ganacsatada iskeelka yar oo yari ganacsatada yar oo meheradaha yaryar haysta iyo kuwa dhexdhexe in lagu caawiyo lagu horumariyo lagu tababaro xirfadahooda isla markaasna loo jiheeyo ganacsigooda in noqdo entrepreneurship wax loo yaqaano oo ah ganacsiga in uu noqdo wixii ay dadka hore u yaqaaneen oo traditionalka ahaa soomaalidu ay weligeed ka ganacsan jirtay wax fikrado cusub lagu siyaadiyo ganacsiyo cusub ama kuwii hore oo wax laga bedelay modification lagu sameeyo oo la hagaajiyo oo ideas cusub iyo concepts cusub lagu soo kordhiyo waa runtii barnaamij aad u waxtari doona ganacsatada laba boqol iyo konton kaas oo la rabo in ugu yaraan boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba toddobaatan ay noqdaan ganacsata haweenah inta kalena ay noqonayaan isgu rag noqonayaan dhallinyaraduna dabcan ay qayb ka tahay waxaa ka wada shaqaynaya hay-adda ji sidoo fulinaysa iyo wasaaradaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha jubbaland iyo wasaaradda haweenka ee arrimaha qoyska iyo sidoo kale wasaaradda qorsheynta oo xiriirinta iyo kormeerka iyaduna ka qayb qaadanaysa saddexdaa wasaaradda ji csid baa wada fulinaya waxaana ka faa'iideysan doona laba boqol iyo kontonka business ama ganacsatada ka faa'iideysan doonta waxay isku jiraan kismaayo iyo baydhabo maanta qeybta jubbaland baa daha furnay oo toddobiyo tobanka bisha sebtembar waxaan ku faraxsanahay in maanta shirka nagala soo qayb galin daafurka mashruuca wasaaraddii qusaysay iyo hay-addii iyo sidoo kale ganacsatada privateka ahayd oo uu matalayo jubbaland chamber of commerce rugta ganacsiga jubbaland wakiilo ka socda iyo bulshada rayidka qaybo ka socda sidoo kale barnaamij maanta daafurna insha allah sanadkan inta ka dhiman wuxuu noqon doonaa cilmi baarisyada iyo waxaa socon doona iyo liiska dadka faa'iidsan lahaa in la diyaariyo laakiin insha allah shaqada tooska waxay bilaabanaysaa oo dadkaas supporting iyo la siinayo waa sanadka cusub insha allah